haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha waa kan qoraaga axmed faarax cali daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sidaan isleeyahay erayada af soomaaliga intooda badani waxay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadku qayb ahaan markuu reer magaaloobayna erayadaas lagama maarmine waa lala soo guuray iyada oo tiro yari ay asalkooda u warhayso ayaa maantana lagu hadlaa qaar ka midihii ku tashi la-aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ulakac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku sal leh kuwaasoo macno cusub oo koodii hore aad u salsallaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga erayadaasi afka waa u roon yahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinayaa fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeedda iyo waxa ay daaran tahay erayadaas waxaa ka mid ah biyadiid oo ah eray dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af soomaaliga ku hadasha goor habeen ayaan waxaan dhegaystay weriye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu nairobi ka oognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer kenya ah oo wasiir isla dalkaasa si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaaro ah ku waraysteen kolkaas buu u sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo weliyihii dhacdadaa tabinayey ayaa wuxuu warkii ku soo gebagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyo diido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalli geliyo weedhu ma xuma siduu weriyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad ereyga raad raacdo waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan gaar ahaan ishkinka oo geela iyo looda ay ku magacaabaan balaan faahfaahiyo tusaale ahaan geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keenaa darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oonbaxo hase ahaatee isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayn oo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa maxaa ugu wacan haddaad is leedahayna jawaabtu waxay tahay waxaysan u dulqaadan karin waxa geela kale u dulqaato waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan dabadeedna darka ku duwaan markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarrada uga buuxsataa hashaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa sida muuqatana waa diidmo aan sii ridnayn aan sabab weyn lahayn wax yar kadibna laga soo noqdo ereygaas biyadiid ayaan haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad siddeetan sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey allaha u naxariistee maansiyahankii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray waxay ahayd seban colaado ba-an la soo maray seban reermiyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan daraaddood xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kala yaacii waayadaas qoysas ku xantiirayna weyba jireen berigaas ayuu samatar geelowdii ku mintiray oo col iyo baylahaba uu kaga gadaanaaday kol dambe oo colaadahaas inta laga soo doogay la yaro xasilay ayuu gebiyey wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qurah ku waayey waa gabay markaas uu ku qeexayo siyaalaha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xado iyo cadowga inuu qaado doonaya gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatar inoogu qeexayaa sida uu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo halkaasoo ereyga biyadiid uu ku jiro wuxuu yidhi iyadoo cishaha loo saftaan dhil u suliyeeyaay sumucaan awaaraha dhigtaa samac idhaahdaay saadaasha waagoo bariyey yaan soo candidiyaaye sannad iyo barbay soo dhexdaa say sadcaal tahay subaxii dambeetaa nugaal laga salaamaaye ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisiiye sidkahaan jeclaa iyo halaan sid ugu yeeraaye anigoo sulluqan baan biyaha gacanta saaraaye waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarkiiyo keliyaha suunka kala jiido salaan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaaye biyodiidka siiryada qabaan sid ugu laamaaye waasoose qaankan inuu sayrmay tiriyaaye goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayay yaan sawd u celiyaaye aniguna salkaan yaro dhigaa saacad labadeeda waxaa haddaba weriyaha ku habbooneed inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raaligeliyo taas ayaana ila dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyo diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raaligeliyo maxaa yeelay diidista iyo biyodiidista diidista ayaa culus iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnayd dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo